Maamulka xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar oo gacan ka helaya shacabka xaafadda ayaa olole nadaafadeed ka sameeyey wadooyinka xaafadda. Intii uu socday ololaha nadaafadeed ayaa qashin badan oo buuxdhaafiyey wadooyinka xaafadda Horseed laga raray iyadoona la geeyey goobo loo asteeyey. Qaar ka mid a dadka kasoo qayb galay ololaha nadaafadeed ayaa sheegay in ay maamulka garab taagan yihiin.
maanta waxaan hawsha ka qabanay godkii qashinka ahaa iyo shaleemadii iyo luuq kale oo meeshaas ku jiro ayaan shaka qabanay bangiga bangiga bangiga iyo shaleemada iyo godka qashinkaan ka qabanay haddeerna waxaan jecelnahay ma god kale intaa sii jiro hataa oo xaafadahaas dhex ku dhex yaalo oo nadaafad raba isagane inaan ka qabano waan jecelnahay laakiin ma haysano galoofal iyo maaskiyaa sanka lagu xiranayey farkeeto kabaha roobka ahayd iyo ma haysano waxaas inaad naga soo caawisiin arrimaha anagane oo niiga caawino wixii shaqo ah waxaan u baahannahay shacabka xerxada xaafadda horseed in ay ka shaqeeyaan nadaafadda nadaafadda waa iimaanka barkiis mar waliba waxaan kusoo celcelinaa iimaanka barkiis waaye mar walba haddaan ilnaana iimaanka barkiis waaye ee iimaanka barkiisna aan la qaadanaynin waa dhibaato shacabka heer xaafadda horseed waxaan jecelnahay in ay la shaqeeyaan guddoomiyahooda cusub ee ma aragtaa mar labaad soo noqday waa ognahay xaafadda wixii ka jiri jiray iyo wixii hadda jiro waxaan rabnaa nidaamka jiri jiray inaan meel dhigno waxaan rabnaa nadaafadda inaan ka shaqayno bilacda aan soo celino amniga aan ka shaqayno leerarka aan iska xirno Gudoomiyaha cusub ee xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar Cabdi Xaamud Xasan ayaa sheegay inay ka go'an tahay soo celinta bilicda.
maanta waxaan ka shaqeynaynay nadaafadda goobo bartilmaameed noo ahay oo ilaa saddex goobood ah bangagii hore shaleemada barisnay saddexaas meelood oo qashin laheedaan ka shaqeynayna maanta alxamdulilaahi wax badanna waynoo dhiman yihiin maanta bilaab aan ahayn waktigana waa bixil roobada maaragtay ku guda jirnaa waxaan rabaa inaan ugu faa'iideysto arrinkan nadaafadda inaan ugu faa'iideysto meeshaana baaq aan ugu diro hay-adaha taageero dhanka nadaafadda ka taageero maamulada waxaan rabnaa waxaa jiri jira hay-adana taageero oo dhanka agabka oo kaleento sidii maaragtay agabka dadka ay ku shaqeeyaan naga taageeraa jiri jiray way joogi jireen magaalada waxaan rabaa horta inay naga taageeraan hay-adahaas oo sidaa nadaafadda gacnahaynaan maaragtay yacni nadaafadda kula imaan doonaa laakiin waxaan rabnaa agabka lagu shaqeeyaya inaan ka helno muddooyinkii dambe xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada jowhar waxaa ka socday tartan dhinaca nadaafadda ah